madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta aroornimadiisii isdabajooga uga soo degay garoonka diyaaradaha magaalada jabuuti iyagoo kadibna si toosa loo geeyey guriga madaxtooyada jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa marka hore si wadajira u qaabilay labada madaxweyne iyo weftiyada ay kala hogaaminayaan iyadoo kadibna saddexda madaxweyne ay yeeshaan kulan foolkafoola oo gaar u ah saddexdooda oo keliya oo albaabadu ay u xidhan yihiin isagoo kulankaasi qaatay saacado badan oo xidhiidha ujeeddada kulankan ayaa sidii dib loogu anba qaadi lahaa wadahadalladii u dhexeeyey labada dhinac ee la xidhiidha ayaa ka talinta masiirka soomaaliya iyo somalilan oo iyadoo hore ugu dhawaaqday siddeed iyo tobankii mee kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii inay ka gooday soomaaliya inteeda kale inkastoo aan weli laga soo saarin warar rasmiya haddana waxay ila xogogaala xagga madaxtooyada iyo wasaaradda arrimaha dibadda jabuuti i xaqiijiyeen in hadda xoogga la saaray marka hore in dib loo bilaabo wadahadalladii joogsaday ee u dhexeeyey labada dhinac kadibna la joogteeyo kulannada si guddiyada loo xil saaraya wadahadallada ay u wadan karaan shaqadooda dhinac kale wafdiye heer sare ah oo ka kooban xubno muhiima oo ka soo kala jeeda xukuumadaha soomaaliya iyo somalilan ayaa safarka ku wehelinaya labada madaxweyne iyadoo aan la shaacin ilaa hadda oo aan la saadaalin karayn inay kulannadu sii socon doonaan iyo in kale maalinta berri rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti